baarlamaanka puntland ayaa maanta ansixiyey in xulista baarlamaanka cusub ee puntland ay yeelan doonto uu noqdo mid lagu soo xulo habka beelaha ee odayaasha dhaqanka ee horay looga dhaqmi jiray deegaanadaasi kadib markii puntland ay ku guuldaraysatay nidaamkii dimuqraadiyadda ama axsaabta badan oo ay ka hor yimaadeen rabshado iyo diidmo fara badan wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada garoowe xubnaha baarlamaanka oo ilaa maalintii shalay ka doodayey lifaaqa saddexaad ee dastuurka puntland oo qeexaya qaabka soo xulista baarlamaanka soo socda inuu noqonayo qaabkii hore ee xulista qabaa'ilka ayaa xildhibaanada ilaa shalay waxa ay ka lahaayeen dood adag maanta oo arbaco ahayd ayaa baarlamaanka oo ay fadhiyeen afartan iyo afar xubnood u qaadeen cod gacantaaga kadib markii uu arrintaasi hordhigay gudoomiyaha baarlamaanka puntland cabdirashiid maxamed xirsi mudanayaasha sida miyirka qabta oo sharafta leh oo karaamada leh oo aragtidooda very witeka ay u soo jeediyeen ayaan aad ugu faraxsanahay laba qodob baa meesha yaal qodob wuxuu ahaa kii aynu ka hadalnay ee muddada badan laga soo shaqaynayey ee guddigeenna shuruucda halkaa ka soo jeediyey ee laysku raacay hal qodob oo guddigu soo jeedin ku daray laakiin qoraalka aan ku imaan oo ahayd dowladda dhalanaysaa waxay sii ambaqaadaysaa dimuqraadiyaddii qodobkaaha lagu daraa la yidhi arrinta kale oo beeluhu way ku cadda baarlamaanka cusub wuxuu ku imaanayaa qaabkii au ku yimid baarlamaanka hadda jira hadalkaa waa fadhiyaa yaa raalli ka ah inaan lifaaqa saa ugu dhufanno
xildhibaanada ayaa dhammaantood ogolaaday in soo xulista baarlamanka ay noqoto qaabkii hore ee soo xulista dhaqanka oo puntland muddo ay ku soo dhaqmaysay xubnaha baarlamanka ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid ay soo dhoweynayaan islamarkaana ay keentay duruufo wakhtigan magacaygu waa faarax jaamac boos doodaan socotay shalay maantana soo gebagabowday kuna saabsanayd habka lagu soo xulayo baarlamaanka cusub oo ka imaanaya habbeeleedka aad iyo aad ayaan ugu qanacsannahay waana sidii aan doonaynay annagu markii dimuqraadiyadda la joojiyey habka keliya oo u dhow oo u wanaagsan ummaddana ay ku qanci kadho waana ku qanacsannahay sida baarlamaanka ugu codeeyana waa si aan aad ugu qanacsannahay wey doodii shalay ayaa xildhibaanada waxa ay qaybtooda kaga biyadiideen in guddigii doorashada ee puntland ay noqdaan guddiga khilaafaadka iyo qabashada xubnaha baarlamanka cusub sida uu ku dooday xildhibaan saleebaan yuusuf indhabuur dimuqraadiyaddii socon weyday ee la fulin kari waayey ee hakatay ee la joojiyey waxaa lamid hoo raacay guddigii kumishinka ayd baa dhacday cidda leh kumishinkii ha laga dhigo guddiga ansixinta iyo khilaafsaarka ha dhowto waa cid doonaysaa khalaanqalkii iyo nabadgelyoxumadii iyo iskahorimaadkii iyo bulshakicintii cid wadda oo maantana doonaysa inaan dalku weligiiba rabshad ka bixin oo aynan muwaafaqo yeelan ayaa soo jeedintaana maanta soo jeedinaysa dalkana uma baahna rabsho arrintaas ayaa keentay in dib loo dhigo kadoodisteeda iyo ansixinteeda guddiga khilaafaadka iyadoo laisla ogolaaday wakhtigii la samayn jiray oo weli aan la gaarin xildhibaan axmed ducaale duuje oo ka mid a xubnaha baarlamanka ayaa ugu baaqay odayaasha dhaqanka ee kaalintooda loo ogolaaday inay si wanaagsan u eegaan soo xulista islamarkaana ay soo xulaan xubno matali kara dalka iyo dadka oo si fiican looga fiirsaday
mahaayaddii waxay noqotay in laysku raaco saaka go-aankii la gaaro dastuurkana lagu xiro lifaaqii in loo noqdo qaabkii qabaliga ahaa ee ku yimaadeen xubnaha hadda jooga taasoo ay laga maarmi waayey tii kaleeto oo dooda badan dhalisana in laga noqdo taasoo u muuqanaysa wax fool eria lana lagana dhigo haddii ilaahay idmo bacdal oktoobar in guddigii la magacaabo kaasoo ah kii soo guddiga khilaafaadka dastuurka puntland ayaa horey waxaa u raacsanaa laba lifaaq waxaana kan maanta u noqonayaa mid saddexaad nuux muuse birjeeb v o a garoowe